aada uu ka soconayo dagaalada hadda ay ka socdaan waa galbeedka gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka bukosaar dheer iyo ceelka baar marka waxaa inay mataqaana usuura gasha abaarihii saaki inay galaan tuulada bukosaar dheer iyo kooxle saaki si fudud waa garan kartaa walaalow meel weerar uu ka dhacay dad mataqaanaaye ciidamo laba mabda kala aaminsan ay ku dagaalamayaan ciidamada maamulka westland ee dhaawaca hal askari oo dhaawac ay leeyihiin kuwa kaleentana hadda waxaan og intaan ognay annaga hal qof ayaa dhintay magarad walaalow ari dadka bulshadii meesha deganeed ee soomaaliyeed ayay mataqaanaa dhacayeen nimankan waxa ay sekada ugu magac dareen ay meesha ku qaadayeen ari iyo geel iyo lo ay meesha ku xareeyeen